أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awood liya ogolaado toddobaadkan waxaan ku falanqaynaynaa oo aan diiradda ku saaraynaa shirka lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti ee toddobaadkan la isugu keenay dowladda federaalk ah madaxdeeda iyo madaxda somalilan waxaa barnaamijka marti inoogu ah oo nagala qaybgalaya aqoon-yahanada cabdulaahi axmed cabdulle iyo dhaktar xanafi cabdisheekh aadan iyadoo sidoo kale dhegaystayaasheenna dalka iyo dibaddaba ay aaraadooda ka soo dhiibanayaan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad naga maqashaan waxaan hawada idinka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intiinnii inala socotay toddobaadkan waxaa dalka jabuuti ka dhacay shir ay dowladaha maraykanka iyo etoobiya isugu keeneen dowladda federaalk ah iyo somalilan waxaana shirkaasi halkudhigiisu ama ciwaankiisu uu ahaa xidhiidhka mustaqbal ee soomaaliya iyo somalilan wuxuu ka koobnaa laba weji ama laba qaybood qaybtii hore waxaa wada joogay dhammaan ergadii labada geesood iyo shisheeyaha waxaa laga jeediyey khudbado dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa safiirka maraykanka ee soomaaliya ninka lagu magacaabo donald yamamoto waxa kale oo ka hadlay abi axmed ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya nuxurka hadaladooda waxaa laga dheehanayay laba qodob waa midka koobaade in dalka soomaaliya uu yahay wadan muhiim ah oo kheyraad leh iyo waxaa la yidhaahdo isdhexgalka geeska afrika qodobka kale waxay si toosa ula hadlayeen dowladda federaalk ah madaxdeeda iyo madaxda somalilan inkasta oo marar badan la isku khilaafay goobta haddana waxaa shirka laga soo saaray qodobo horudhac ah sida in labada geesood ay guddiyo soo saareen kuwaasoo shirka sii wadi doona goorta taasoo ay madasha isaga soo tageen madaxda dowladda federaalka ah qaarkood madaxda somalilan iyo madaxdii shisheeyaha guddiyo ayaa sii waday shirka ugu dambayntiina habeen hore ayaa waxay ka soo saareen shan qodob waxaa shantaasi qodob inoo soo koobaya waryaheena maxamed cali oo isha soo mariyey shirka waxaa ka soo baxay qodobo ay si wadajir ah u soo saareen labada dhinac qodobka ugu horeeya ayaa waxaa lagu yidhi sidii loo sii wadi lahaa shirarka mustaqbalka si qurux badan oo hadaf xambaarsan qodobka labaad sidii dib loogu dhisi lahaa kalsoonida labada dhinac ay isku qabi karaan lambar saddex sidii loo meelmarin lahaa qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore ee aan la hirgelin sida kaalmooyinka dhaqaale ee caalamiga ah iyo gargaarka bini'aadannimo waxaana qodobkaasi loo saaray guddi kuwaasoo shiri doona muddo shan iyo toban cisho kadib kuna shiri doono waddanka jabuuti qodobka afraad ayaa waxay ku sheegeen in labada dhinac ay soo saareen guddi ka wada xaajoon doona arrimaha hawada kuwaas oo muddo shan iyo toban cisho ah ku shiri doona waddanka jabuuti qodobka ugu dambeeya ee shirka waxa ay labada dhinacba soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona arrimaha nabadgelyada qodobada ka soo baxay shirkan lama ogo in ay dhaqangeli doonaan wahagaaga wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inoo soo koobayay qodobadii ka soo baxay ee shirka jabuuti gaar ahaan ee guddiyadii ugu dambeeyey ay soo saareen markan barnaamijka ayaan toos u gelaynaa aan soo dhoweeya ugu horeyn martida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay waxaan ku horeynayaa doctor xanafi cabdi sheekh aadan editore kolley waad dhageysatay qodobada ka soo baxay shirka iyo muddada kooban ee uu socday iyo nooca uu ahaa iyo xataa sida warbaahinta caalamka iyo tan soomaalidu ay u hadalhaysay su-aasha ugu horeysa waxay tahay shirkan yay tahay cidda wadata yaa soo qaban qaabiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، شركة horta shirar badan baa ka horeeyey oo mowduucan ku saabsan kii u k lagu qabtay ingiriiska laba kun iyo labaiyo tobankii kii turki lagu qabtay laba kun afariyo tobankii shirar badan qaar kaloo jabuuti lagu qabtay shirar badan baa jira oo marba ujeedo badan ah marba qoladii rabto ay soo kacsanaysay laakiin xaqiiqada shirkan shirkan waxaa wato gaalkan abiy axmed la yidhaahdaa wato waa shirkuu ku dhawaaqa uu yiri markore intuu u yeeray abdisababa meeshii ku wada hadalsiiyey ku kala diray ee uu yiri idaacada si calan uga sheegu yiri maaragtay abiy anoo wadaan hargeysa geynayaa shirka kaasuu ahaa ninkaasaa waday dareen baa laga dareemay waqooyiga xoogaa diidnaa laga dareemay waa kii markii diidmadii la dareemay ee ninkii ahaa biixi uu qaylo u yiri ma yeelayno ma aqbalayno si dadka loo seexiyo shirka markaa asalkiisa ninkaasaa wato wuu hirgeli waayey wuu soco waayey kadib gaalkan dabcaabudka ah ee yamamoto layidhahdee jabaanka asalkiisa ee dabkuu caabudaa gaalkaasa markii dambe weligii isku taami jiray in maaragtay laysdhexgeliyo etoobiya iyo soomaaliya geeska africa in la isku daro weligiis buu ku taami jiray gaalkaasa marka lasoo watay marka nuxurka shirka abiy axmeda wato gaalkaas kaleeto dabcaabudkaana la wato waana shir mu-aamaro ugu weyn meeshii u darneed waxaa rag labaa in la fiiriyo meesha uu ka dhacay shirka shirka wuxuu ku dhacay jabuuti oo mu-aamaro fara badan lagu maleego jabuuti waa la socotaan waa wadan soomaaliyeed laakiin waxaa qaatay gaalaa qaadatay maraykanka qaato dhinac ka haysta awal faransiiska haysto dhinac ka haystay hadda shiinaa dhinac ka qaatou ka qaatay waa wadan soomaaliyeed ee la qaatay ee la qabsaday waana meesha ay ku taalo ugu weyn maanta oo shirka loo waqti waxay tahay taliska africom ee muslimiinta maanta lagu cadaabo ee africa lagu baabi'iyo meesha uu ku yaalo waa jabuuti waaye diyaaradaha muslimiinta maanta laynayo ee masaakiinta laynayo meesha ay ka soo kacaan waa guriga ismaaciil cumar geele halkaasaa shirka lagu qabtay mu'aamaraad badan baa lagu qabtay sidaan la soconno shirkii alwifaaq ee culamaa usuugi lagu kulmi jiray meesha lagu qabtay shirkii jandarka loogu hadli jiray meesha lagu qabtay meesha wax badan baa lagu maleegaa oo laga karkariyaa oo haddii hadda maanta aan galno aan laga soo bixi karin waxaan xasuustaa mar aan akhrinayay qoladan la yihahdo winklix qoladan sirta xoogaha wax hoos laga karkarinaya soo dusiye baa mar maqaalo dheer wuxuu kusoo qoreen maarata in lagu karkarinayo jabuuti in maaragtay soomaaliya iyo jabuuti iyo etoobiya la isku daro kulligood hal meel loo sameeyo hal jisir loo sameeyo halkaas jisirna alnuur loo bixiyo oo magaalo ku taalo yeman oo alnuur ayaada midaan jabuuti ku taalo isku xiro halkaasa lagu karkaraa yuhuudda iyo carabaha si gaara sacuudigana ka dambeeya in waxaan dhan laysku daro oo laysku baabi'iyo marka meeshu waa meel shar badan laga maleego waaye waa tahay waa tii uu sheegayey ninkii sirdoonka u ahaa sacuudiga ee anwar al cishqi waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulaahi haddii aad ku waafaqsan tahay ditoorka aaraadiisa etoobiya iyo maraykanka maxay tahay danta ugu jirta shirkan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم وفقنا بما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الأسلم horta waa runtii waxaa maaragtay mahad ilaahi ah in la fahamsan yahay dadna ay ku baraarugsan yihiin shirka iyo wax ka socda iyo wax ka dambe iyo xaaladda ditoorka jazaa allahu khayr eh, sida uu cabiray waa sida dhabta oo meesha wax uga jiraan meeshana in wax badan lagu karkarinayo tan iyo intii dowladdii dhexe soomaaliya ay dhacday taariikhda waa ku wada ognahay xadis walaa xaraj waad ogtihiinoo markii ugu horeysay meeshii koow lagu kulmay ahayd soomaaliya bacda inhiyaari alxukuumat alwusda alcilmaaniya alkaafira nafsaha marka hawshu weli meesha bay ka socotay horta waa taasi ditoorka waa ku waafaqsanahay haddii aan u soo gudbo su-aasha ah shirka waxaa karkarinaya ama wada waa etoobiya iyo maraykan ee maxay tahay danta ay ka leeyihiin waa arrin iska waadaxa wey horta etoobiya waa tuma maraykan ii- iigu kaadiye etoobiya waa tuma soomaaliyana waa tee etoobiya waa mid aad taqaanaan runtii yaad garanaysaan oo cadaawada dheer naga dhexayso oo la rabo in la tirtiro oo laga saaro maxaan ku idhaahdaa anagii ay cadaawadii intaa soo jirtay oo amxaar yahow amxaar ku dhalay aan dhihi jirnay yacni min xayaatina annagoo caruura waa etoobiya waa midda aad og tihiin ee dalka naga haysata oo dhulkeennii wax badan haysata etoobiya waa mid aad og tihiin dagaalka aad og tihiin ee dhacay sanadihii lasoo dhaafay iyo haddaba weli socda wax badan baa jira waxaan anigu xasuustaa sagaashanaadkii khariidad oo si life aan arkay oo sawiran oo la qoray oo la wareejinayo oo ay ku taalo khariidaddu ay tilmaamayso soomaaliya oo dhinacan xadbeenaadka la yidhaaho laga tiray labadii webi iyo xagga xaduudda badda keliya ay ka muuqdaan iyo geeskii afrika geeskii soomaaliya ee ugu dambeeyey ee raas casayr intaa marka saa loo wada furay oo ay bannaan tahay ethoobiya oo far waaweyn aan ay ku qoran tahay anaa saaray indhahayga hadda qudheeda waxaa sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo bartiisa facebooka ee kusoo baahiyey isla qariidadaas isla qariidadii oo dib u soo celiyey waaye qariidadii haddaba haddii loo baahdo waa la heli karaa sida uu leanna waxaa la yidhaahaa alficlu ablaqu min alqowli ficilku waa ka qoto dheerya waana ka qiimo badan yahay waana ka khatarsan yaha qowlka iyadoo qowlkii ficilku ayna kala haraynin marka haddii aanu noqdo yacni etoobiya waa tee etoobiya haddaan soomaali u sheegayno u sharaxayno etoobiya dhahayno waa taas waa taas waa taas waxaan isleeyahay waa waxba waa barkumataal etoobiya maxaa geemowd ugu dambeeyu yidhi ninkii soomaaliyeede etoobiya waagii maxkamadihii markii ay dalkii burburisay muqdisha oo edge of soomaali ah xeebta ku yaala cirifka ugu dambeeya wixii ay u geysatay iyo siday u gashay iyo xabaalwadareedkii iyo maaragtay madaafiicday la dhacaysay etoobiya waa tii marka etoobiya shirka wadata maraykanna gadaal buu kasoo riixayaa alkufru mila waaxid etoobiya waa ina maraykan maraykanna waa midkaad ogtiin ilahina wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu lyahuuda waannasaara awliyaa'a waa joogsi bacduhum awliyaau bacdin maxaa ku sii xigay waman yatawallahu minkum fa inahu minhum waa ilahay kitaabkiisa wey subxaana wa tacaala marka etoobiya iyo maraykan waxa ay meesha danta ay ka leeyihiin waa dan aada u fog taariikhdaana xusi doonta yomamota waa ninka kolley maraykanka hadda wakiilka uga ah soomaaliya oo xalana fadhiya marka man huwa markii soomaaliya la leynayay oo soomaaliya maaragtay sidaa uga dhaqcayay xasuuqi labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo lixdii dhammaadkeedii safiirka maraykanka ee etoobiya ayuu ahaa ninkaani waa ninkii la taliyaha uga ahaa hawshan ay qabanayso etoobiya iyo maraykanka oo dacmiga iyo logistikada iyo dhaqaalaha iyo caqliga la daba taagnaa ninkii u ahaa weeye isku xiraha waa safiirka etoobiya ee maraykanka waa disoo u fadhiyey waa nin maaragtay safiir ka noqday etoobiya xilliga aan hadda sheegnay oo etoobiya ay muqdisho iyo soomaaliya iyo ay dhibka weyn u geysanaysay waa nin safiir kasoo noqday eritrea waa nin safiir kasoo noqday jabuuti waa nin maaragtay afghanistan kasoo shaqeeyey caalam sidaasaa maaragtay marka haddana shirka wuxuu u yahay mixwar ama udubdhexaad buu u yahay marka maraykanka meesha waxa u jooga waa ninkaas etoobiyana waxa u jooga u wado waa abi axmed waxaasoo dhan waxa loo jeedaahay waa in dalkan la qaato waa gartay laakiin aan ka dhexgale haddii etoobiya ay doonayso inay soomaaliya iyo khayraadkeeda iyo badaheeda ay qaadato maraykan maxay tahay danta ugu jirta maraykan waxay tahay danta ugu jirto danta etoobiya dantiisa ah soomaaliya boqolkiiba boqol waa muslim kelmadaasaa dhibayso derisna lama aha ma joogo laakiin waxaa dhibayo biismi lislaam sidaa darteed inuu helo masiixiyad ahamu shayna maxaa kasoo bixi kara waxaa kasoo bixi kara annagu khayraadkii ma ogolin waxaa laga yaabaa mid xataa maaragtay inuu khayraadkii ka yara masayro oo iska xanaaqo laakiin markii etoobiyaan la keeno meesha oo etoobiya lagu furo si fudud oo sahlan oo maaragtay yacni tartiiba basiiduu ku qaadanayaa khayraadkii ahmiyadda marka asaga u weyn wakaa waa khayraadka keliya hare diin ee soomaaliya waa tahay goordhow waxaan siin doonaa ee dhegeystayaal aaraadooda kasoo dhibtay mowduuca hase ahaatee ee dictor xanafi shirka waad mutaabiceynaysay oo waad la socotay bal maxaad ku qiimeyneysaa dhinacyada ka qaybgalay shirka iyo hadaladii ay jeediyeen
laba dhinacba marka la qiimeynayo waxaa la fiiriyaa dadka ka qayb galay hortoo ka qaybgalayaasha boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba sagaashan aan dhahee waxay ahaayeen dad aan horay shirarkii hore aan uga qaybgelin taas waxay keenaysaa in mar walbaba zero laga soo bilaabo dad aan farmaajo kama qeybgelin hadda ka hor ina khayra kama qeybgelin kan hadda la keensada kama qeybgelin somalilan dadka dalkeensanee magaala iyo dadkan la socda kama aysan qeybgelin dadka hadda la keenay dhammaantood ama boqolkiiba sagaashan waxay ahaayeen dad cusub oon shirarkii hore aan ka warqabin wax macluumana aana haysanin waxaan loogu talagalay mar walba in ziira laga soo bilaabo saas daraaddeed waxaan ka dareemaynaa dadku dad saas ahaayeen waxaa ka sii daran dad reference soo qaatay oo raggii waaya aragga ahaa oo shirarkan ka qayb galay masala farmaajo kaleeto hadda xamar waxaa la jooga xasan sheekh maxamuud aa la joogo shariifkii baa la joogo inuu reference ka qaato war maxaa ku heshii jirteen maxaa ka doodi jirteen wax reference kama soo qaadan xitaa wax la talaynima uma soo qaadanin kamana soona qeybgelin taas horta dhinac waxay ku tusinaysaa dadka la keen inay ahaayeen dad maaragtay aan weligood shirarka ka qeybgelin laakiin shirka waxaa soo xulay oo dadkan cusub keensaday waayamamooti weye sababta ku keensana waxa weeye shaxd baa la dejiyaa sideedaba waxyaaba waxaa jiro waxyaabana hoos baa loo dhammeeyaa waxna koraa loo sheegaa shirka waxaa laga fiiriyey saddex weji in laga fiiriyo waa midda koowaada qof mateli kara maraykanka maraykanka waxaa matelaya farmaaja matelaya waa nin maraykana maraykan u dhaartay ee usoo taagan difaacayo halkan ka difaacayo ninka labaad waxa weeye yurubiyaanka oo lacagta iyo bixinayo qarashka iyo waxaan bixinayo afrikaankan tababaray waxsiina maxay tahay yurubiyan yurubiyan yaa matelaya kayrleebahana matalaya norway ka socdaa mursalo ninka baarlamaanka maanta joogo wuxuu haystaa dhalashe turkiyu haystaa waa safiirkii soomaaliya u fadhi jiray turkiga saas daraaddeed shaxdaasa horta saddex loo keenay waa ka mamnuuc shuruucdooda gaalada ay dejistay in hal mar waddanka ay ka wada tagaan madaxweyne ra-iisul wasaare baarlamaankii hays inay hal mar ka dhaqaaqaan xitaa ceebay ku tahay ma garanayo laakiin waxay ku tusinaysaa waxaan waa wax loo yeerinaya mooyaane waxay ayaga go-aan ka gaari karaan ma laha dhanka kale markaan ka fiirino hadallada meesha laga jeediyey runtii ani waa wada dhegeystay hadaladooda waxaa ugu liitay farmaaja ugu liitay wax qiimo leh ama nuxur lasoo qaadi karo ku hadla ma jirin biixii isaga wuxuu ka hadli jiran buu ka hadlay laakiin hadallada waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay nimankan waxay ku hadlayaan waa arday macalinkooda wuxuu yiri ku hadlayaan macalimiintoodu waa yomamote iyo abi axmed hadaladoodii bay ku hadlayaan abi axmed hadalladiis waxaa ka mid ah horta marka horaate aad buu u jeesjeesay kuwa madaxda soomaalida sheegana si jeesjees buu ula hadlay wuxuu ku yidhi war maxamed iyo muusow maxay ku tusinaysaa madaxweyne muuse biixiyo ma dhihin madaxweyne farmaajo ma dhihin muxuu yidhi war maxamed iyo muusow ya wuxuu yidhi waxaa ka sii darnaa wuxuu yidhi waxaad noqotaan dad madax heerkalkeed leh macnaha maxay ku tusinaysaa hadda ma lihidiin madax heykalkeed ma lihidiin brotocool ma laha qiimeyn ma laha laakiin ninka aqoon-yahanka wuxuu dareemayaa liididda u dambaysa in ugu sameeyey markaa heykal doolma yeelataan ya ayaan lila hadli karaa waxaa ka sii darnaa hadallada abi axmed wuxuu yidhi wuxuu yidhi markaa adinka idin midayno ayaan anaga midoobaynaa war hadalkaa u fiirsada allan ku dhaari marka adinka idin midayno baa anagana la midoobaysaan oo geeska afka la midoobaysaan la qaadanaysaan adna la soco kartaan marka idinkaa idin midaynaynaa kadib anagaa isku darsanayno saasaan wax u wadnaa laleeyahy marka hadallada abi axmed ayaa wuxuu ahaa hadalkaas ah marka adinka idin midayno isku kiingeyno baan isku darsanaynaa nuxurka shirka waa intaas waay ninkii wax fahma oo siyaasi ah meeshaasuu ka fahmaya adinkaan isku kiin qaadanaynaa hal xaba inaan qaadano ma rabno waa isku kiin qaadanaynaa kulli markaa idin qaadano kabacdi aan qaadana mooye saas waa nuxurka meesha ka socdo wuxuu kaluu aad maarata u celcelinaya abi axmed hadalladiisa fiiriya soomaalidu waxay leedahay xeeb aad u dheer bay leedahay buu leeyahay dhaqaale fiican baa leedihin buu leeyahay ya meesha maxaa ka dareemaysaa nuxurka lagu sheega waxaa war anugu xeebtaanaan u socdaa dhaqaalahaanaan u socdaa war abiy axmed xoog wax waa ku keeni waayey etoobiya dagaalay qaaday boqol kun oo ciidan ay keentay waa ku keeni waysay hadda waxay rabtaa af soomaaliya aqli aqli ya iyo mardahaad in lagu soo qaato ayaa la rabaa hadda soomaaliya taasna waxaan u malaynayaa af iyo siyaasi inaysan soconaynin taasa laga fahmo dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurayno shirkii dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey inta aanan siin aqoon-yahan cabdulaahi ee dhegaystayaasheenna qaar ka mid a oo dalka iyo dibaddiisaba ku kala sugan ayaa aragti kasoo dhiibtay mowduuca asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha idaacadda alfurqaan aada baan u salaamayaa salaan qaaliyaan ku salaamayaa walaal haddaan fariintan ka dhiibta aragtidayda waxaa loo yaqaano labadan dowlad isku sheeg ee somalilan iyo tan federaalka ahba waxaa loo yaqaan horta waa dad loo taliyo ah weeyaan waa dad loo talinayo dad iyagu is doonaya maaha waa dad dabada laga wado oo si layskugu diri lahaa iyo sidii soomaali loo kala qaybsan lahaaba weeyaan marka sideedaba waa wax laysku diraayo weye dowlado kale oo shisheeya oo gaalo iyo qurun oo markii horeba intay isku direen dastuuro iyo wax u kala qaybiyey weeyaan garanaysaa marka ilaahay baan leenahay innagu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idaacadda islaamiga alfurqaan eediyadaan salaame salaam kureed magacay maybal areey abu asad maybal roogeha soomaali gaar ahaan magaalada baydhawirooge haddii aana fikirkayka dhiibida sheerka ka dhiyaw dalka jabuuti oo aan dhahay soomaali iyo nay somalilan waliba faa'iidihii ha kordhi aan maleh shirarkii haan ku horeeyanba wal milmay ka sheegna wal faa'iidihii natiijaha ku bahawna maleh marka may laha maa aan ka bogno gohaayaan hal oba aadlaka maalay oo kalalay wal natiijiyayo ha saarayaan haba yaraato ma jarta walaayo meelo hoos kuusan yiin dhawaaqiid ana may boomay la raayiseen fadlan ha ka bogno goheen sidii oo maanaha diinta kalanka gargaari lahay in iska maamul lahay intoo ka bogno goho lahaayeen maamul iyo mandhagi inta ka bogno goon lahaayeen intaasaan jeediye idaacadda islaamiga mahadsantiin asalaamu calaykum magacaygu waa abuu muscab shirka oo lagu qabtay jabuuti oo dowladda farmaajo iyo somalilan laisuu keenayo aad baan uga xumahay ehelba waa laba daaqood ay ahaayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka salaamaya dhammaanba bacda warbaahinta islaamiga alfurqaan iyo dhegeystayaasheeda ku kala xiran mawjadaha kala duwan iyo gobolada dal iyo dibadba wasaabyada guruubyada kala socda iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha barnaamijka haddii fikirka inanka dhiibto shirka jabuuti waxba ma soo kordhinayso natiijana laga sugi maayo sababtoo ah soomaaliya waxay kuma maahataa sac booli ah weli xalaal ma dhasha iyadoo awal horeba uu shisheeya faraha kula jiray haddana jabuuti meesha ugu xun ee soomaaliya maanta ee shisheeyaha uu joogo isku bahaystay hadallada iyo wixii ka soo baxayn haddana ay yihiin kuwii aan idaacadda islaamiga alfurqaan aan ka dhegeysanay oo ahaa in laisku hayo hunguri oo ah wixii faa-iida meesha ka soo baxa aan wada qaybsanaa isla aragna kuleti waxaan isleeyahay wax ayso kordhinay habeeraate ma jira waad mahadsantihiin bahda warbaahinta islaamiga alfurqaan iyo dhammaanba ka qaybgalayaasha barnaamijka wahagaagu waxay ahaayeen qaar ka mid ah ee dhegaystayaasha oo meelo kala duwan nagala soo xiriiray ee qaar kale ayaa inoo harsan oo iyagana goordhow aan soo baahin doono insha allah hase ahaatee ee haddaan kusoo laabto istuudiyaha iyo martida aqoon-yahan cabdulaahi heshiiska ama shirka ee jabuuti ka dhacay iyo ajandaha si weyn oo muuqata looguma soo darin arinta midnimada ee soomaaliya taasoo ah qodobka ugu weyn ee mar walba soomaalida kusoo dhacaya ee haddiiba ee la isku keena dowladda federaalka ah iyo ee somalilan maxay tahay sababta ee qodobka koobaad ee looga dhigi waayey arintaas midnimada waa run oo maaragtay heshiiska yacni ajandayaashiisa iyo maaragtay arrimihiisa waxaa maaragtay lagu daafuray ama looga dhigay xiriirka mustaqbalka soomaaliya iyo somalilan marka kulley ninkii caqli leh waa garan karaa ninkii cilmileh waa garan karaa meeshaasi shir soomaaliya dan u ah ma ahan waxaa la yidhi xiriirka mustaqbalka labada somalilan iyo soomaaliya muxua macnahaasi marka muxuu see loo fasiri karaa seese loo jilcin karaa see dadka loo fahamsiin karaa laakiin waa maldah weeye waxbaa ku hoos jiro midnimana looma rabo soomaaliya midaas waxaa maaragtay aada u jeclaan lahaa in cid kasta oo maqlayso barnaamijkaasi kelmadda midnimada ay fiiriso soomaaliya soomaaliya midnimadeeda etoobiya ma rabto maraykanna ma rabo gaaloo dhanna ma rabto yacni waana qaacido macruufa oo reer galbeed iyo gumaystihii iyo maxaanku irahdaa soo duulayaashii caalam islaami kusoo duulay kulli ay qaateen soomaaliyana caalam islaami ka midta fariq tasud qayb iyo xukun waa kelmad iska sahlan oo fudud af soomaali ah qayb iyo xukun say ku dhici kartaa yacni etoobiya iyo maraykan iyo gaalo iyo wixii la halmaalo kama aqli liitaan libaax libaaxii la kulmay soomaalida dugsiga dhexaan lagu dhigan jiray dugsiga hoosaa lagu dhigi jiray duwal carabiya oo dhan waa dhigaan sheekadaas yacni waxay ka mid tahay manaahijtooda saddexdii dibi ee midna caddaa midna madooba midna maaragtay casaa libaaxii markuu arkay duurkan ay ku jiraan iyo barwaaqadan iyo xooggooda wuxuu ku dhici waayey inuu weeraro mid ka mid a waa libaax sidaa darteed buu wuxuu sameeyey fariq tasud dibigii ugu dambeeyey yaa waxaa ku calaacala yidhaahaan wakhtigu waa iska gaaban yahaye ah akalta yowma ukilta athawr abyad maalinkaad cuntay dibigii cadaabaad i cuntay maanta imaadan cunin buu yidhi waa goorma waa mari xeeriya fadhaal kala dhaceen marka kelmadda midnimada ah runtii waa waxaan isleeyahay ma jirto laakiin ma la dhihi karayaa etoobiya istaraatiijiyadeeda oo ahayd ee, iyo xataa maraykanka oo horey u sheegay in soomaaliya waxyaabaha la doonayo mustaqbalka in lagu qabsado in maamul goboleedyo laga dhigo ma la dhihi karayaa marka een, arrintii ayaa la daahsaday oo etoobiya meeshii tafaariikh ay ka rabtay hal mar jumlo ayay doonaysaa haa dabcan horta eh, samaynta muxuu ahaa maamul goboleedkan iyo yacni waxaan maaragtay laanlaankan tirada badan iyo waxbay u gogol xaarayeen gogol xaarkii weli waa socdaa ayagii baa laga yaabaa in in lagu simi waayey oo la rabo in lagaba dedejiyaba ti ayadeed xataa laga boodo laakiin insha allahu ilaahayna ma dhihin mana dhici doonto soomaaliya etoobiya inay si dhib yar ku qabsatay rabtaa si xoog waa ku qabsan weyda marka insha allahu mana dhacayso maana insha allah waxaan siinayaa editoorka ditore madasha iyo shirka haddaan dhan kale ka egno hadallada ay jeedinayeen tusaale ahaan madaxda dowladda federaalka iyo somalilan waxaa la dhihi karayaa way ka yara dabacsanaayeen ee kuwii hore marka la eego shirarkii hore arrintaas maxaa u sabab ah intaan su-aashaas gelin waxaa ii baxay walaalkaa waxaa iiga baxay ee hadalladiisa maamul goboleed ee waxaasiya ee waxaan rabaa inaan isbaraarujino ee ee farmaajo waxyaabihii markii la dooranayay lagu nacnaclaynayay waxyaabaha ugu waaweyn oo kuwa siyaasiyiinta isku sheega waxay dhihi jireen ninkan waa nin maaragtay ee wadani ah waa nin amxaarada nacab waxaasaa dadka loo sheegi jiray su-aasha isweydiinta le waxay tahay farmaajo maanta amxaara ma nacab yahay mise ma nacaba maanta waa lagu orinaya wax kale iska daya magaaladu dadkiisi iyo ehelkiisu amxaara maanta ku baabi'iyey geeda wuxuu ka dhigay waa la socotaan ya amxaaru naciya maanta ninka rumaysanayso teeda kale waxay tahay eh, asaa ku faanay maamul goboleeda waxaan ka joojinaynaa horey gadaal etoobiya loo socdaa adisabaa la tegaa xaggaasaa shiri laga wadaa waxaasana ma yeelana maamul goboleedyadu waa inay maar dowlada ka dambe ay ka hooseeyaan laakiin arrintaas een, wuu ku guuleystay oo ee, maamul goboleedyada wuu ka joojiyey een, safarada ay ku tegi jireen dalka etoobiya sax laakiin guusha iyada ah eh, guusha iyada waa ku guulayso waa ka isaajiyey laakiin su-aal isweydiinta waxay tahay fiiri eh, aniga haddaan rabo inaan alaab soo gato suuqan aada masalan waxaan rabaa dacas inaan soo gato shukumaa inaan soo gato kaba inaan soo gato barafo inaan soo gato ilaahay idinku dhaariye dukaan kasto inaan u raadsado mid aan ka soo qaato shaambo mid aan ka soo qaato saabuun mid aan ka soo qaato dacas miyaa ii fiican anoo heli karaa hal dukaan oo waxa dhan aan ka soo gato waxaa ii fiican hal dukaan inaan kasoo shoobin karay iswixii inaan hal mar kasoo wada qaato soo maa etoobiya u fududeeyey hadafkee lahayd oo ahayd inay xagga maarata somalilan kala hadasho inay jubbaland la hadasho waa u fududeeyey hal dukaan u noqdo marka sidaasaa marka wadankii gaallow taas waxaan rabay marka walaalkay ee maamul goboleeda waxaas ayaan kusoo xasuustay maaragtay ee mid walba oo siyaasiya nacnaclaha beentaas ummadda u sheega haddana waa la isnacladaya waa tahay su-aasha su-aasha haddaan usoo laabto ee hadallada meesha laga jeedinayay ee madaxda jeedeen labada qeyboodba aad bay u jilicsanaayeen weliba waxaa umalaysaa farmaajo inuuba oyniya umalaysaa oo si maskeenima waa taasaa ee howsha idinkaan gacanta idiin gelinay ee mustaqbalka ummadda ka shaqeeya si nja- waxaa loo hadlayay aada u daciiftinimo ah oo aada la isku liidinayo aniga waxaan u malaynayaa aragtideeda shaqsigan ka hadlayaa waxay ila tahay ee, markan gaaladii abiy axmed wuxuu rabaa iyo gaalkii yamamote la socday waxay rabaan in la socodsiiyaa la rabaa marka markan waa laysku yeerinaa baashi waa dhaaftay ra'yi iyo aqli waa soo dhaaftay waa iscaa'i waa dhaaftay baashi waa laysku yeerinaa saan yeel saana yeelaysaa waxaana rabaa ii qoran hadhow ii saxiix marka hadhow meelaga hadli kara ma laha hadda waxay joogtaa marka in amara leysa siiyay joogtaa tusaale ahaan idin siinaya soomaalida waxaa la mogtahay in wax la fahansiya la mogtahay tusaalaha u fiican waxay tahay farmaajo iyo dowladdiisa iyo baarlamaankiisa iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa qashinkan oo dhan waxay la soo istaageen oo caddaan ahayd anaga jubbaland waxa ka socda ma aqoonsanin doorasho ma aha xaq ma aha xur ma aha hal xaba kama jiro ma aqoonsanayno soo banaanka lama taagnayn farmaajo waa loo yeeray yaa u yeeray yamamota u yeeray maxaa la yidhi abi axmedaa u yeeray maxaa la yidhi waraa dhagayso ya ka noqo waxa sheegtay haye hadda intaadan dhaqaaqin waxaad tidhaahdaa jubbaland waa aqoonsanay wuxuu yidhi jubbaland waxaa u aqoonsannahay laba sano aan u aqoonsannahay axmedo laba sano u aqoonsannahay marka waxaan wax go-aan leh ma aha jileeca marka waxaa keenayo waxaan waa wax loo yeeriye mooyaane aqliyad iyo aqoon iyo hal nin oo dhihi kara male waryaha gaalka etoobiyaanka ee dhaaf adiga maxay garabtaa hal nin oo soomaal dhihi kara maanta kuma jiro waxaan aqoon yana ku sheegaysaan hal nin oo inta soo isaera waryaha war adigu waxaa tahay amxaar u raahatay idhaaf soomaali aniga dadka iida waraa adiga waxaa tahay fiiri waa sa- waa safiirka etoobiya maraykanka lagu leeyahy adiga safiir baa tahay waddankaada ka shaqeey maxaa kaa qusiya soomaali wada hadalkeeda hal nin oo dhihi kara marka waxaan waa wax loo yeeri mooyaane jaleeca kaasaa keenayso marka ummaddan ummad wax loo yeerina waaye ummad la- mustaqbal laga filaa maaha insha allahu taala waayahay qeybaha dambe ayaan kusii siqaynaa hase ahaate ee bal markan iyo qaar kale oo ka mid a dhegeystayaasha iyo aaraadooda bismillahi raxmaan raxiim iyada oo magacaygu uu yahay ab mascuud ra'yigayga ku aadan shirka soomaalida loogu qabtay dalka jabuuti aba somalilan iyo iyo dowladda kumeelgaarka ah waxaan u arkaa runtii shir aan waxba ka soo baxayn oo natiijo badan aana kasoo naasacdayn sababtoo ah waxa marka hore la muujiyey shir lagu heshiisiinayo somalilan iyo iyo dowladda kumeelgaar soomaaliya oo weji fiican loo dhigay marka hoos loogu daadego xaqiiqada loo soo dego waxaa ka soo baxaysa aragtida mid ka duwan hadday tahay danaha ay kala leeyihiin labada maamul oo mid waliba uu dan gaara leeyahay danaha ay leeyihiin dadka kale dabada ka riixayo iyaguna oo dana gaara leh danta ay leedahay dalka jabuuti ee shirka iyadana lagu qabtay waxaasoo dhammi waxay ku tusayaan inaanay natiija muuqanin qolo walibana dan gaaray ay leedahay dantaasina hadday oo uga dhex muuqan weydo aanay runtii waxba ka gelin markaas waxaan leeyahay anugu aragtidayda wuxuu kaga duwanyay ma jirto wixii hore ee soomaalida loo qaban jiray wuxuu kaga duwanyay ma jiro weliba waxaa aada macquula sawirka laynoo laynoo sawirka layna siiyey ee inoo muuqda inaanay ahayn oo waxyaabaha ka hooseeya ay ka badan yihiin ayaa muuqanaysa xaqiiqadana waaynu arki doonaa satubdi laka alayaamu maa kunta jaahilan waya'tiika alakhbaaru man lam tasawi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa cabdirasaaq xasan aadam oo jooga magaalada muqdisho kana mid ah dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan haddaan fikirkayga ka dhiibto dowladdan oo shiyaha la shaqeyso ee dowladda soomaaliya iyo dowladda sidoo kale shahaadada dariska ee somalilan kolley waxaan dhihi lahaa horta shirkan waxaa soo dhoodhoobay dowladda xabashada ethoobiya iyo dowladda saliibyada mareykanka ee faraha ba-an ku haysa muslimiinta iyo qof walba oo muslimka abtirsanayo marka kolley meeshaas wax oo muslimiinta wax oo muslimiinta lagu kala qeybinayo oo oo hagardaamo meesha ay ka wadaan dowladda xabashada etoobiya iyo dowladda saliibiyadda ee mareykanka kolley muslimiintan ilaahay garabkooda ha galo gaaladana ilaahay hanaga qabto meeshaas ayaan kasoo koobi lahaa wahga kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo aaraadooda kasoo dhibtay mowduuca gaar ahaan shirkii jabuuti ay ku yeesheen dowladda federaalka iyo somalilan aqoon-yahan cabdulaahi xagga matalaada marka la eego maadaama dadkii ka qeybgalay ee soomaalida ahaa lagu eedeeyo inay yihiin siyaasiyiin danley ah adina aad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal tilmaanteen in shisheeye uu wato mashruucan wixii kasoo baxa dowladda federaalka iyo somalilan ma ku mateli karaan ummadda soomaaliyeed horta waa su-aal aada iyo aada qayim u ah oo aada fiican aada u fiican marka ma ku mateli karaan soomaaliya guud ahaan iyo somalilan raggaasi waxaan leeyahay anigu kolley aragtidayda sida ii muuqato maya maya maxaa dhacay waxaa dhacay waa waxa dhacaya haddaba oo xamar ka dhacayo oo somalilan ka dhacayo oo nimanku ay ku maaragtay mashquulsan yihiin waxaana kugu filan farmaajo markaan kasoo qaadno xagee ka taliyaa xagee yani baarlamaankii somaliland qaylada ka baxaysay iyo meesha muqdisho taladiisu maxay dhantaa xagee buu joogaa muxuu hayaa muusena waxayba kaga dhegtaa la yiri maaragtay ictiraaf beesha caalamka faqriga iyo daroogada iyo jaadka iyo maaragtay taariibka iyo wax lasoo koobi kara maaha dadkiisii iyo dalkiisii iyo ummaddiisii horta ma tahay intuusan wax soo qaadin ummad yacni maaragtay sidii la rabay iyo khadamaadkeedii iyo hawsheedii iskugu aadan mise ma ah ma aha farmaajo waa ninkaas taariikhda madowle waa ninkaa yidhi maaragtay halkan waxaan ka difaacayaa maraykanka iyo washington waa ninkan nin soomaaliya oo muwaadina oo la yaqaan oo haybtiisa iyo qoladiisa iyo etoobiya intaas yacni isagoo garba xiran oo garba duuban diyaarad u saaray fartana ka saaray marka soomaaliya nimankaasi waxba uma qaadaan waayahay gabagabada ayaan soo gaarnay edito hore dhankaaga ugu dambeyntii kolley shirka iyo qodobada kasoo baxay gaar ahaan shantii qodobe ugu dambeysay waad la socotay iyo in shan iyo toban maalmood kadib la isku soo laaban doono maxay tahay martiijada la filan karayo iyo waxa uu ku dambeyn karayo shirkan horta sida dhaqanka soomaaliyeed ah ama taariikhda soomaalida ah ama diinta islaamka ee soomaalida haysata ah intaas marka la fiiriyaba gaalaa dad muslimiina heshiisiinaya dantooda ka shaqaynayo oo wanaag usoo saarayso cid qaadan karta ma laha qofkii wax damiir laaan ka hadlaya waxaan damiir lahaynee gaalo ka dhareegsanaya ee asaasaqe meelaha kamid aniga ka hadli maayo oo dan umadna aan ka shaqaynayne berrina gaaladaas ka raacaya ka taga ka hadli maayo laakiin qof soomaali ah weligee taariikhda ma dhicin soomaali gaal heshiisiyo oo wanaag ka soo baxa weligee soomaali ma dhaqin taariikhda kuma dhicin soomaalidu geed bay fadhiisan jirtay way wada hadli jirtay way gar bixi jirtay way kala gar qaadan jirtay waa la iscafi jiray waa la islaab saaxa jiray halkaas laga wada jiray gaalaa maanta inta idin yeero idin fadhiisinayo dantiina ka shaqaynayo dhaqanka soomaalidana kama mid aha taariikh soomaalina neva weligeed sooma marin diin islaamna shaqa kuma laha ma ilaahayaa been sheegay magaalada run sheegayso laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat ilbagdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbaru ilaahi subxana watacaala gaalma anaga dhibaato iyo nala reeb naga reebanaya habeen iyo maalin waxay ka shaqaynayaan dhibkeenna ina la gumaysto in dhaqaaleena la qaato in baddeena la qaato aawa maanta badda xagga ku dambaysay madda waxaan ugu sheegayaa dhaqanna ma aha taariikhna ma aha laakiin soomaali weli waxaa ku jiro dad badan oo aqoon-yahanu wax akhriya ku jiro taariikhda waxaan hadda ku haynaa inta dhul muslimiin ee leedahay ee gaala gooysa aan fiirino ya east timor waa la soconaya xaggee laga gooyey indonesia laga gooyey yaa ka gooy gaala ka goysa wanaag may u keenta muslimiinta mase gooni waddankay ka qaadatay kasoo tag east timor kasoo tag soo dhawow suudaan suudaan yaa gooye koonfurta suudaan yaa gooye gaalaa goysa yaa laga gooye waddan muslimiina laga gooye suudaana laga gooye bannaanka lagu waa loo soo tagay maanta looma fadhiyo waxaan soo qaadan karnaa qudus maanta qudus aawey soomaali galbeed aan soo qaadano maanta soomaali galbeed aawey waa la iloobay iska daa meeshaas ka baxday waxbaa loo akhriyay saan afkaa looma macaaneeyo soomaaliya iyo etoobiyatin saanatiin aawa n f d aawa maanta xagee ku dambaysa maanta wax maanta isweydiina ma laha baasboorka yaata qaatilali baasboorka yaata muxuu sawira addoon uu ka yahay maanta ninka soomaali sujuuga ee maanta baasboorka haysto maanta duligu ku nool yahay gaalka caadiga kuma noolo gaalka caadiga ma qaato bidaaqa ma qaato laakiin soomaaliga bidaaqa uu qaadanaya macna waa lasii bahadaleysanaya marka waxaan ka wadaa wax macquul taas ma ahane adduunkan xoog baa lagu haystaa adduunkan ninkii xoog leh xaajo u falantaa soomaaliya indhaha kala fura ya maraykanka wax kale iska daayo ruushka soo dowladda labaad adduunka xoog badan soo maaha dowladda ruushka maanta xoogaa gobol dhan alas kaliya looga haystaa yaa ka haysto maraykanka xoogaa looga haystaa barya ma taal meeshaan meesha haddii lagaa xoog bataado oo laga awaad bato waa la qaadanayaa diinow cunsiiyey waa laga shaqaysta waa laga laga basay sidaasoo kale maanta dekadahan heshiisaa laleh beebeen etoobiya loo saxee bire etoobiyan ka qaadana ayib waxaa rabaa marka inaan ugu dambeynta usoo jeediyo ra'yigeyga iyo fikradeyda iyo baaq ummadda inaan usoo jeediyo waxaan rabaa culummada soomaaliyeed ee waxgaradka rabbaaniyiinta ah dadka aqoon-yahanka leh damiirka iska leh dadka waxgaladka ah aqoon-yahanada dibadda joogto ee waxgaranaya ee maanta tiknolojiyada caalamka la socday waxa dhacayo ee akhrinaya laakiin damiirka leh qaar aan damiir lahayn baa jiro qaarka fahmi kara waxa meesha u socoto way dareemi karaan waxaan leeyahay war culummadan yaa lagu mashquulinin gudniinka fircoonka ka hadla yaan lagu mashquulinin war waddan dhanaa la waayhaya ummad dhanaa la waayhaya ummad dhanaa la waay ya soomaali galbeedaa la waayey soomaaliya n f d aa la waayey hadda waxaa la rabaa jabuuti iyo soomaaliya nacaskan waxaan fahmi karee berita marka kuwaan la qaatana kana waa la qaadanaya saasa loo qaadanaya ummadda marka masiirkeeda iyo qadiyadeeda ha ka hadasho waxaa maalinood la ilmeynaya wallaahi ilin baa igu soo istaagtay ilahi baa garna subxana watacaala war wax kale iska daya maanta jigjiga waxa ka taagan ee abiy axmed uu ka sameeyey ummadda ha fiiriso hadda maanta waxaa ka taagan dhulkoodii waa la qaatay dhaqaalahoodii waa la qaatay ganacsigoodii waa la qaatay hoteeladii waa laga qaatay isgaarsiintii waa laga qaatay nalalkii korontadii waa laga qaatay bangiyadii waa laga qaatay xataa wax kale iska daaya bajaajka yarka magaala ka shaqeynaya amxaara haysato amxaara qaadatay markaasay soomaalida maanta cabaadaysaa waddankii amxaara naga qaadanayso war meel kale intaa la aadan waxaa maa fiirsan ilaan ku dhaariy ummadda waxaan usoo jeedinaa marka in ilaahay laga baqo subxaana wa tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo oo loo soo jeesto ummaddan in dulliga laga qaado naf loo huro wixii damiir lahan la hadlaynaa waxaan damiir lahayna abul maraykan iska aaday waa iska meeshiisii laakiin ummadda dulli baa saaran wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu waxa loo socdo waxay tahay ilmaheena iyo ficeena dambe inay amxaaro qaata loo socdo oo caddaan ah integration integration integration a lasoo wadaa subax haddana waxa way amxaaraa qaadanaysa waddankan war waddanka waa la qaadahaya allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashad qof kastoo damiir low maanta hala kaco wax maanta la sasabaynaya integration midow dhaqaale kan lagu hayo wallaahi waddankaa lagu qaadahaya haadaa waa ra'yigayga wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa tahay ugu dambeyntii adiga ayaa noo soo gebagabeynaya xalku muxuu yahay aqoon-yahan cabdulaahi
xalku waa cad yahay waa iska waadix laakiin hal kilma la qaadanaya yaanse xalka u sheegnaa wax yaroo qiso yar haddaan ku dhufto waxaa la yidhi soomaali laba qoloo soomaalaa diriray waa waaye hore aad bay u dagaaleen waa dagaaleen waa islaayeen waa isxasuuqeen qolaa marka shir qabsatay labadii qolo ka mida qoladii oo shir haysato ayaa nin ayagii ka mida ayaa wuxuu yidhi dadkan odayaashooda iyo caqligooda iyo cuquushooda aan tusayaan niman kale bal arka waa u yimid ayagoo fadhiyo oo maaragtay konferensigii shirkii ku jiro wax ka hadlayo waa salaamay asalaamu calaykum calaykum wuxuu yidhi nimayo baadi baa igu jirtay baadi ma aragteen maxaa kaa maqan hal baa iga maqan haye tilmaan baa la yidhi wuu yidhi hal dheer oo gaaban oo gaduudan oo koorle oo koorley ah oo maan arag bay dheheen yacni ma aha dad yacni jooga yaa la xusheegna abti wiil yar baa marka yaa yidhi adeer adeer oo meesha iska ciyaarayay carrada iska ciyaarayay adeer kaali kaali waxaad sheegaysa wuxuu yidhi wax isqabta ma ahaane maxaa dadka ku tiri suu yidhi wallaahi wiilkaa kaa wax miir ka qaba dadka wiilkaa yarkaa marka su-aashaada aad tiri maxaa xal ah oo maxaad se maarag dadka u sheegaysaan dadka hadda dictoorkaa la hadlay xaqiiqatan waxay codka gaarayay maxaan dhahaynaa annaga dadka hadda xalka waa cad yaha sheekh jazaahum allahu khayr aljaza soomaaliduna waa dal muslimiina waa dad muslimiina wayna og yihiin wuxuu yidhi maaragtay qof wayna isyeelyeelaya si aan yeela ma aqaana nima kaalo iga soo jiri gabadha ninkii gabadha loo dhisay soomaali sheekadeedu waa badnayd nin xoogaa iska yar maaragtay liitay gabar u dhiseen qoladii ka dhashay iyo ilmaadaradii iyo walaalihii gabadhii buu fahmi waaye ayagoo shir joogaan tugid buu wuxuu yidhi waryaayooy warkaale iga soo wataa war maxaa kugu dhacay gabadhii shal lagu dhisay oo baalkii adigu hebelow qof weynu isyeelyeli aanu saan yeela ma aqaan wuxuu yidhi nimayow marka ninyow xaqiiqatan dadka wuxuu yidhi haddii lainla hadli jirayna waa idinla hadla haddii lain garaaci jirayna anigu garaaci maayo wax garaashad garaadkii dadka awo dadkii awey ditoorkaa la hadlay xaqiiqatan aqoon-yahankii kuwa wax akriyo doorka wuxuu ku yidhi kuwa damiir kale khalaas waa dekedihii la bixiyey dalkii la qaatay lf d tagtay soomaali galbeed tagtay maxaa haray jabuuti waa horey ba ahayd jabuuti isagan markuu yidhi gaalkii hadda ma ahayn maagii xornimada qaadatay ayay ahayd waa wax la ogyahay weye taariikhda ataarikh tacuudu nafsaha dadku taarikh may akhriyaan etoobiya waa tuma waxaa loo socdaa intan xalku wuxuu yahay inaan indhaha kala qaadno isdifaacno ilaahay kitaabkiisana ku midowno haddaan la isdifaacin oon ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa la isku difaacin ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز warka waxaan ku gabagabeynayaa ummaddu hoosa fiiriso laakiin waxa ilaahay fadligiisa dhaqdhaqaaqa xarakada iyo wilaayaadka islaamka iyo xukunka jira iyo shaqada ka socoto wilaayaadka oo maxaakimta leh oo dacwada leh oo diinta leh oo baalkiya leh taasaan ku fiqfiqleeyaa dalku ninkii fahmayaa fahmayo wabilahi towfiiq waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku falanqeynaynay shirkii waddanka jabuuti lagu qabtay ee la isugu keenay dowladda federaalk ah iyo somalilan waxaa nagala qayb galay barnaamijka doctor xanafi cabdisheekh aadan iyo cabdulaahi axmed cabdulle oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa kale oo nagala qayb galay ama aaraadooda kasoo dhiibtay ee dhegaystayaasheenna oo ku kala sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون